بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxularbaciin annawowiya oo sheekh maxamed bin saalix alcuthaymiin iska lahaa xadiidkii afar iyo labaatanaadaan ku jirnay yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii waxaan soo gaarnay qowluhu yaa cibaadii innakum lan tabluguu durii fataduruunii walan tabluguu nafcii fatanfacuunii addoommadaydiiow idinku ma gaaraysaan inaad idhibtaan aniga oo markaa aad i dhibtaan mana gaaraysaan inaad aniga anfacdaan oo aad markaa anfacdaan marka dhibna iima geysan kartaan nacfina maaragtay ima iima keeni kartaan oo midka daar ah naaficna ah waa allah addoommadu awooddaas ma laha oo alla waa ka deeqtoon yahay addoommadiisa meeshan uu yidhi alle yaa cibaadii addoomadaydiiow low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulki shay-a haddii kiina idinkugu horreeyey iyo kiina idinkugu dambeeyey macnaa khalqigii o dhan baa laga wadaa iyo insigiinna iyo jinnigiinnaba ay ahaan lahaayeen oo qalbigoodu uu ahaan lahaa qalbi hal qof oo kale oo laakiin dadka ugu taqisan oo ay ku kulmi lahaayeen qalbigaas oo qalbigaas oo kale ay wada lahaan lahaayeen kulligood maa zaada dalika fii mulkii shay-a aniga mulkigayga waxba kuma darteen taasi aniga mulkigayga taasi waxba kuma darteen oo kuma kordhiseen shiikhu wuxuu leeyahay yani haddii dhammaan addoommada oo dhani insi iyo jinni iyo dadkii ugu horreeyey dadkii dambeeyey ay maaragtay qalbi hal qof oo dadka ugu taqwo badan ay wada lahaan lahaayeen mulkiga alle taas waxba kuma siyaadiseen sababta mulkiga alle waa mid caam ah oo wax walba waasic ah oo taqigii iyo faajirkii labadaba kii alle ka cabsanayey iyo kii aan alle ka cabsanayn dhammaantood alla hanta oo mulkiga alle ku wada jiraan marka inay kulligood wada adqiya ay noqdaan mulkiga alle waxba ku dari mayso marka ma kordho oo kuma kordho daacaadka alle la ateecaayo mulkiga alle kuma kordho daacada alle la ateecaayo kuwana nuqsaamo macsida alle la caasinaayo yacni waxaasi saamayn kuma laha oo cabsidan ay alle ka cabsanayaan waaba naxariis alle xaggiis ay ka heleen waayo inay muttaqiin noqdaan marka dadkaa muttaqiinta ahi mulkiga alle waxba kuma soo kordhin karaan meeshan uu yidhi alle yaa cibaadii low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulkii shay-a haddii kiina idinkugu horreeyey kiina idinkugu dambeeyey iyo insigiinni iyo jinnigiinni yaan dhammaantiin baa laga wadaa aad wada ahaan lahaydeen oo qalbigiinna uu wada ahaan lahaa qofka ugu faajirsan oo ugu macsida badan dadka haddii qalbigiinna uu saa ku wada kulmi lahaa oo saa wada ahaan lahaydeen mulkiga alle waxba kama nuqsaamiseen taas shiikhu marku wuxuu leeyahay faajirka iyo midkaan alle ka baqin waa cadow alle marka hadda alla u gargaari maayo kaas iyadoo ay saa tahana haddana mulkiga alle waxba ka nuqsaamin maayo sababtoo alla waa ka deeqtoonya meeshan alle uu yidhi yaa cibaadii low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum qaamuu fii saciidin waaxidin fasa'aluunii fa actaytu kulla waaxidin mas'alatah yani hadday hal dhul isugu wada yimaadaan dhammaantood dhulkaasin uu yahay dhul fidsan oo ay wax weydiiyaan oo aan mid kasta wixii uu weydiiye siiyo maa naqasa dalika mimaa cindii bixinta aan waxaa bixiyey iyo siinta aan siiyey ka nuqsaamin mayso wix anugu aan hayay oo mulkigii ku jiray ilaa kamaa yanqusu almikhyatu idaa udkhila albaxra ilaa un inta cirbaddu ay ka nuqsaamiso moogiye badda marka la geliyo maxay cirbad maaragtay sisib ah oo bir ah wax jalaab aysan jirin maxay kasoo qaadaysaa baddi waxba kasoo qaadi mayso marka waxaa lagu xeel dheeraanayaa inaanay nuqsaani u imaanaynin yaala caddaynayaa sababta qof walba waa og yahay in haddii cirbad la geliyo cirbad weyneed baa laga wadaa buu leeyahay shiiku badda la geliyo oo aad soo bixiso inaanay badda waxba ka nuqsaaminayn waxna ka bedelayn marka xadiis qudsigan wuxuu shabahaa aayad suurat alacraaf in aladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha kuwii aayaadka naga beeniyey oo iska weyneysiiyey laa tufataxu lahum abwaabu ljanna looma furo laa tufataxu lahum abwaabu samaa'i albaabada samada looma furo walaa yadkhuluuna aljannata jannadina ma galaan xataa yalija aljamalu fii sami alkhiyaad ilaa ratigu uu ka galo cirbadda daloolkeeda rati weyn miyaa cirbad daloolkeeda galaya marka macnaheedu waa wax maaragtay aan dhacaynin waay in gaalku uu jannada galo wakadalika najzi lmujrimiina mujrimiinta sidaasaan u abaalmarinaa alla u leeyahay aan ku abaalmarinaa marka sheikhu wuxuu leeyahay waxaa la og yahay in ratigu aanu geli karin cirbadda duleelkeeda marka waxaa lagu xeel dheeraanayaa inaanay jannadii gelaynin yaa lasii caddaynaya marka dhammaan addoommada alle hadday wax weydiistaan oo qof walba wixii u weydiista la siiyo mulkiga alle waxba ka nuqsaamin maayaan ila sida maaragtay cirbadaasi ay badda marka la geliyo waxba soo nuqsaaminsa moogi waxna ka nuqsaamin mayso xadiis saxiixa waxaa ku jirtay rasuulka sal slm inuu yidhi yadullaahi mal-aa yadda alleh waa mid buuxda saxaa'u oo wax bixin badan alleyla wannahaara habeen iyo maalinba alla waxbaa baxshaa ara'aytum bal ka warrama maa anfaqa wuxuu alla bixiyey mundu khalaqa asamaawaati waalarda tan iyo waagii uu samada iyo ardada u abuuray fa innahu lam yaqid maa fii yamiinihi waxaasi uu bixinaayey kama aanay nuqsaamin wixii maaragtay yamiintiisa ku jiray waxba kama nuqsaaminin xadiidka bukhaari muslim baa wariyey meeshan alle uu yidhi yaa cibaadii innamaa hiya acmaalukum addoommadeydiiyo arrinku wuxuu yahay uun in waxaas ay acmaashiin ay yihiin uxsiihaa lakum waan idin ilaalinayaa waan idin koobayaa waan idin qorayaa waxna lagu dari maayo waxna laga nuqsaamin maayo marka ixsaagan muxuu ka yimid macnaha nimankan jaahiliyada ahy xisaabta maanay garanaynin waqtiga jaahiliyada marka inay wax tiriyaan ay rabaan dhagax bay maaragtay ku xisaabin jireen marka laakiin uxsiihaa calaykum sidaasaa kutubta muctabadka ayd ku taalla xadiidka waan maaragtay dushiinaa lidiin qoraayaa wadan ninka shaacirkaha wuxuu yidhi walasta bilakthari minhum xasan wa inama alcizatu lilkaahiri qof kaluu la hadlayo marka wuxuu leeyahay dee cadadkiinu waa yaryahay marka xagga tirada idinku kuma badnidiin buu leeyahay xagga tirada idinku kuma badnidiin ayuu leeyahay waxaana guulaysta oo qalabada hela kuwa tirada badan marka waa idinka badannahay waxaas inuu yidhahduu rabaa marka xasan baa loo isticmaalay soo ma jeedid mana xagga tiradii baa laga wadaa marka cadad ahaan ma badnidiin buu leeyahy ma badnidiin buu leeyahay meeshan alla uu yidhi uma uwafiikum iyaaha waan idinku abaal marinayaa alla uu leeyahay isagoo dhammaystiran wixii laydinku abaal marinaya yani adduunya aakhiraba adduunyo keliya inay noqotana waa dhici kartaa adduunyo keliya in abaalmar iskuu noqdana waa dhici kartaa aakhiro keliya inuu noqdana waa dhici kartaa marka adduunyo keliya say ku noqonaysaa qofkii gaalka ahaa hadduu wax wanaagsan sameeyo adduunyadii adduunyadaa lagu abaalmariyaa ilaa aakhiro waxma yaallaane laakiin qofka muuminka ah waxaa dhici kartaa abaalmarintiisa in dib loogu dhigo aakhiro wax la siiyo adduunyadii in lagu abaalmariyana waa dhici kartaa iyo aakhiro labadaba ayado marka macnahaas tusinayo shiiku keena marka marka abaalmarintii adduunyada keliya noqotaa mararka qaarkood oo aakhiro qofku uusan waxba haysanin waa qofkii gaalka ahaa marka kaas laakiin muuminku adduunkii aakhiradiiba wuu helaa aakhirada keliyana waa dhici kartaa in lagu abaalmariyo wuxuu yidhi marka alle ila xadiis qudsigan ku jirnaa moogta faman wajada khayran falyaxmad illaah qofkii khayr helaa allaha mahadiyo oo alla uu ku abaalmariyo wanaag ile camal saalixa yaa alla waafajiye moogtahay kadibna waa lagu abaalmariyey marka allah ma hadiyo ma hadda allah iska leh waman wajada hayra dalika khayrkaa waxaan hayn qofkii helana macnaha shar helaa laga wadaa mogta iyo ciqaab falaa yaluumanna ilaa nafsah naftiisa mogiyi aanu wax kala dagaalin sababto allama dulminin alla ma dulminin xadiidka marka maxaa laga qaadanaya faaidada koowaad wuxuu leeyahy shiikhu werintii uu rasuulku sal lla ly slam rabbigiis wax ka warinayo sanad iyo tixane wax lagu wariyana kaasaa u sarreeya sababto ah sanadku meesha uu ku dhammaado ama waa rabbi oo allaha waa sida axaadiista qudsiga ay tahay moog tahay ama waa rasuulkii sala alla alay slam oo maxamed ah sal ly slam waa axaadiista marfuuca ah ama sanadka sida loo wado wuxuu gaaraa saxaabadii buu gaaraa axaadiistaas waxaa la yidhahdaa mawquufa la yidhahdaa xadiis mawquufun cala bni cabaas mawquufun cala bni mascuud baad maqlaysaa macnaha rasuulkii ka werin maayo waa hadalkiisa waay macnuhu saxaabigaas baa iskale hadalka marka xadiis mawquufa la yidhahdaa marka cilmiga mustalaxul xadiiska lagu bartaa waxaas ama taabiciinta dhici karta in warka laga soo wariyo maqtuuc baa la yidhaha marka axaadiis maqtuuca la yidhahda wax taabiciinta laga soo wariyo haddii aan marka athar ka warina buu leey cumar bn khadaab waxaan ku magacaabaynaa mawquuf yaan ku magacaabaynaa sababta waa saxaabi haddii aan athar ka warino mujaahidna taabici buu ahaa ma og tahay waxaan ku magacaabaynaa maqtuuc baan ku magacaabaynaa sababta waa taabici faaidada labaad ee xadiiska laga qaadanaya waxay tahay marka la rabo in la qeexo xadiisulqudsiga oo tacriifkiisii la sheego waxa ugu fiican ee lagu tacriifiya oo lagu qeexaa waa in la yidhaahdo waa wixii rasuulku sala allahu alay wasalam uu ka wariyey rabbigiis wax kalena ku dari mayno yacni erayada iyo macnahaba allah wadalamiyaa leeyahay mase xagga macnaha keliyaa alla uu leeyahay lafdigana waxaa iska leh rasuulka sal ly slam waa takalluf buu le waxaas maxaa na geliya baddaas annaga yacni xadiidkan rasuulkeenna maxamed sal slam yaa rabbigiis ka wariyey bes intaasaan ku gaabsanayna faaidada saddexaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay sugid la sugaayo qowl in alla loo sugo qowl baa alla loo sugaayo inuu macnaha alle u hadlo marka taasina waxay daliil u tahay wixii ay ahlu sunnuhu ku tageen oo ah in alle hadalkiisu uu noqdo inuu maarata cod leeya ile qowl waxaa la yidhaha wixii la maqlo moogta waxaan la maqlin qowl lama yidhaahdo haddii qof uu yidhaahdo buu leeyahy shiikhu oo so allama dhihin wayaquuluuna fii anfusihim naftoodii waxay ay ku yidhaahdaan macnaha waxay qarsanayaan moogta lowlaa yucadibuna allahu bimaa naquul muxuu alle noogu cadaabi waaye waxaan ku hadlayno marka qalbigooday ka leeyihin mogta taas jawaabtu waxay tahay uu leeyahay haa laakiinse waa la qayday marka hadda waxbuu ku xiran yahay sababto wayaquuluuna fii anfusihim baa allo yiri yacni waa waxay naftooda ku siraysteen oo qalbigooda ay kaga hadleen wa laakiin haddii qowl la iska sheego asalku waa maxay in qowlka laga wado wax la maqlo ma dhihi kartid maarata wax qarsoon waa oon la maqlayn faaidada afaraad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay in alle uu dulmiga awoodo laakiin naftiisa uu ka xarimay maxaa yeelay cadaaladda alle waa dhammaystiranta alle wax ma dulmiyo laakiin la dhihi maayo ma awoodo la dhihi maayo ile wixii aan la awoodin layskuma ammaanee ka tegid laga tegay matalan haddaanu marka dulmiga alla awoodin iskuma ammaaneen inuu dulmigii maaragtay uu ka tegay alle oo dulmigu iska xarimay sababtoo ah hadduusaba awoodinba muxuu iska xarimaa faaidada shanaad ee xadiidka laga qaadanaya waa maxay in tilmaamaha alle ay ka mid tahay wax la anfiyo sida dulmiga oo kale yani waxaad leedahay yani laysa rabuka bidalaam yani sida aayadda kusoo ararto maa rabuka bidalaam lilcabiid iyo laakiin ogow buu leeyahy shiikhu in tilmaamaha alle aysan ku jirin nafyi iyo wax layska anfiyo bes oo aan dadkiisi iyo wax kasoo horjeeda aan la milicsanaynin waxaa la milicsanayaa buu leeyahy marka wax la anfinaayo in wixii ka soo horjeeda waxaas la diiday ay alle u sugan yihiin marka dulmi alle laga nafiyo oo laga anfiyo oo laga hufo waxaa laga wadaa cadaalad dhammaystiran yaa alle u sugnaatay cadaalad aan wax nuqsaana lahayn oo dhammaystiran yaa alle u sugnaatay baa laga wadaa maana alle waxma dulmiyo keliya ku ekaysan maysid wax kale ku tusinaysaa marka la leeyahay yani alle waxma dulmiyo macnaha cadaaladdiisii baa dhammaystiran baa laga wadaa sida maaragtay laa taakuduhu sinatu walaa noom oo kale macnaha waxay ku tusinaysaa qayuumnimadiisii sida ay macnaha u dhammaystiranta faa'iidada lixaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay in alle naftiisa wax uu doono uu ka xarimo sababta xukunka asagaa iska leh annagu alla wax kama xarimi karno laakiin alla asaga naftiisa ka xarima waxa uu doono sida uu naftiisaba ugu waajibiyo alle wuxuu doono alla wuxuu yidhi qul liman maa fi samaawaati waalardi qul lilaah waxaad tidhaahdaa samaawaadka iyo ardada waxa ku sugan yaa iska leh oo mulkigoodu maaragtay uu u sugnaaday qul lilaahi saas dheh alla iska leh waxa samaawaadka iyo ardada ku jira kataba calaa nafsihi araxmata alla naftiisa wuxuu ku qoray oo uu isku waajibiyey naxariis allana wuxuu ku qoray kitaab agtiisa yaalla inna raxmatii sabaqat ghadabii aniga naxariistaydu waxay ka hormartay caradayda oo ay ka qaalib noqotay haddii qofna yidhaahdo wax marka alla ka xaaraana miyaa jira waxse ku waajiba alla miyaa jira waxaan leenahay haddii alla waxaa isku waajibiyey ama asaguu iska xarimay haa waa jiraan baan leenaha sababto alle wuxuu doonu xukumaa xaqna isagaa u leh inuu wuxuu doono xukumo laakiin annagu inaan maaragtay alle maaragtay nidhaah waxaasaa ka xaaraama oon jeebkeenna kala nimaado ama aan nidhaahno alle waxaasaa ku waajiba taasi xaq ma aha marka caqliga baniaadamku waxna ma waajibiyo waxna ma xarimo ee xaaraantinimaynta iyo waajibintaba allah ayaa iska leh ibnuqayim wuxuu ku yidhi qasiidadiis nuuniyada ahayd waa qasiido aada u qiimo badan oo uu tawxiidka uga sheekeeyo badanaa ilaa shan kun oo bayda maa lilcibaadi calayhi xaqun waajibu huwa awjaba alajra alcadiima ashaani kala walaa camalun ladayhi daa'icun in kaana bilikhlaasi walixsaani addoommadu xaq waajibay alle ku leeyihiin ma jiro ee alla isagaa maaragtay isku waajibiyey ajarkii shaanigiisu weynaa marka ma jirta buu leeyahy marka waxaas laleeyahy alla waxaas maaragtay isaga waajib yihiin oy dadku ku leeyihiin ilaa ilaa inay ka helaan ma jirto saasay tahay haddana walaa camalun ladayhi daayicun yacni camalkuna alla agtiisa ma lumo oo waxaan laysku abaalmarinayn ma noqdo alla dadka ma dulmiyo haddii camal saalixa la yimaadaan waa uu ku abaalmariyaa in kaana hadduu yahay camalkaasi bilikhlaasi walixsaani mid allah loola jeedo haddana sunnadii lagu waafaqay oo rasuulka sal ly slam lagu raacay faa'iidada toddobaad ee xadiidka ku jirtaa waxay tahay itlaaqu nafsi buu leeyahy cala daat in macnaha naftii lagu sheegi karo daatadii oo naf la leeyahay iyadoo daata laga wado dadku daatay badanaa iska yaqaanaan oo alla wuxuu yidhi calaa nafsii nafteydii baan ka xarima waay macnuhu marka naftina waxaa laga wadaa nafsiina waxaa laga wadaa daatadiisi baa laga wadaa sida alla u yidhi wayuxadirukum allahu nafsah alla naftiisi buu idinkaga digayaa laakiin naftu ma ahan tilmaan iyo sifo sida sifooyinka kale oo kale ah sida alla loogu tilmaamo samci iyo cilmi iyo qudro iyo yani maqal iyo cilmi iyo awood yaa maarata alla wuxuu leeyahy tilmaam an nafsi la yidhaahdo ma dhehayno marka wayuxadirukum allahu nafsa waa maxay waa daatahu baa laga wadaa calaa nafsiina macnaha calaa daatii baa laga wadaa weliba an nafsi in la isticmaalaa ka saxsan buu leeyahy daat in la isticmaalo laakiin dadkiibaa maaragtay agtooda ku badatay buu leeyay inay daat yidhaahdaan daatadii alle iyo saasay leeyihin laakiin asalka carabiga ah waa maxay annafsi in la yidhaahdo marka kulley meesha marka wuxuu ishaarayaa isagu macnaha wuxuu leeyahy nafs annafsu lama dhahayo waa sifo yani culammadu saasay u badan yihiin laakiin culamada qaar yaroo ka mid ah tilmaamahay ku daraan laakiin sidaana raajix faa'iidada sideedaad waa in alla uu dulmigii xarimay dhexdeenna inaan isdulminno oo wuxuu yidhi alla wajacaltuhu baynakum muxarama dulmigii waxaan ka dhigay mid adinka dhexdiinna xaaraan ku ah waxaa soo gelaya marka in qofku naftiisa uu dulmiyo ama uu dad kala dulmiyo laakiin in dad kale la dulmiyo yaa badanaa macnaha aada uga muuqan og ee lafdigaas dulmi marka layska itlaaqo weliba waxaa lagu sii xoojiyey falaa tadaalamuu ee haysdulminina maadaama alla uu dulmigii idinka xarimay dhexdiinna haysdulminina yacni qaarkiin qaarka kale iyo aanu dulminin iyadoo la garanayo in dulmigu mararka qaarkood yani qofku naftiisa uu dulmiyo mararka qaarkoodna uu dad kale uu dulmiyo walaakin dalamuu anfusahum maata allau meel kale ugu yiri dadku naftoodii dulmiyeen marka dulmigana asal ahaan carabiga wuxuu ku leeyahay nuqsaan iyo waxaasuu tusinaya walam tadlim minhu shay a marka laba beerood yaa alla ka hadlaya kilta aljannatayni aatat ugu lahaa yacni labadii beerood mid kastoo ka mid ah miraheedii way soo bixisay ولم تظلم منه شيئا واحنا كمان نقصها منه واي معنوه marka dulmigu wuxuu ku wareegaa uun ama waajib ay dad lahaayeen oo loo diido oo laga haysto ama dadkii oo la dul saaro waxaan macnaha waajib ku ahayn iyadoo la dulminaayo marka in waajibkii loo diido qofkii xaq u lahaa waxaa tusaale u habuu leeya shiikhu inaad qof dayn kugu lahaa aad daynkiisi u diido adoo wax haysta ama aad meermeeriso matlul ghaniyi dulmun buu yiri rasuulka sal slam qofkii wax haystay ee aan bixinaynin wixii lagu lahaa daynkii waktigiisii la gaaray aan bixinaynin waa dulmi buu yiri marka rasuulka sal slam maa waxaad xor u tahay inaad saa doonto ka yeesho daynka lagu leeya waa inaad iska bixisaa haddii kale daalim baata haddii lagu heshiiye laba biloodaad kadibna daynka aad aad bixiso waxna aad haysato oo aad dib usii dhigdhigto ogow waa dembi weyn baad ku jirtaa tusaalaha midda labaadna waa maxay in qofkii macnaha waxaan waajib ku ahayn dusha laga saaro waa inaad tidhahda deyn baan ku leeyahay oo aad markhaati beenaalayaal aad keensato oo markaa ninkii qaaliga ahaa uu kuu xukumo marka taasi waa dulmi iyaduna dad badanaa waxaa sameeya ama dadkii bay dhulka ku qabsanayaan iyagoon wax shaqaa ku lahayn dhaqan xun baaba jiro dadaan hadda aakhiro ka fekerayni ay maaragtay caado ka dhigteen ku qabso ku qadimay sidaa lagu leeyahay qofka haddaad wax ku qabsato waxaad dhici kartaa inuu macnaha dhibkaas iyo maxkamadahaas iyo waxaas iyo diidan yaho uu maaragtay wax ku siiyo ama wixii lagu haysta qaar kaaga tanaasulo maxaad ka dheefaysaa marka laakiin waa waxaad jannadii ku weynayso naarna ku mudanayso haddii qof uu yidhaahdo falaa tadaalamuu wax laga soo reebayo mayaa jira ilaa hasdulminina la yidhi moogta shiikhu wuxuu yidhi maya wax laga soo reebayo ma jirto haddii qof uu yidhaahdo marka oo miyaanay noo bannaanayn xoolaha gaalada nala dagaalamaysa inaan qaadanno yani macnaha dee khaniim ahaan baa loo qaadanayaa sababtu waxay tahay haa laakiin taasi dulmi maaha sababtoo ah dadkii dagaalku naga dhexeeyey markaan ka adkaano xolahooda inaan qaadanno khaniima la yidhaahdaa alla noo banneeyey shiikhu wuxuu leeyahy laakiin ma noo bannaan tahay haddii la isweydiiyo dadkii mucaahadiinta ahaa ee matala annaga nala noolaa ee aan muslimka ahayn ee ahludimada ahaa xoolahoodii ma noo bannaan yihiin sababtu waxay tahay maya dadka mucaahadiinta ah xoolahooda nooma bannaana dhiigooduna nooma bannaana wuxuuba yidhi rasuulku sal ly slama man qatala mucaahadan qof mucaahad ah oo ballan nugula jira annaga qofkii dila lam yarax raa'ixata aljannati jannada carafteeda ma helo marka ballankii oo la buriyo marnaba ma bannaana waxaa qadriga la yidhaahdaa ma bannaana qofka muslimkaa iyo qofka muslimka ahin ballanka u dhexeeyey in la buriyaa ma bannaana haddii ay muslim yihiinna maaragta kaba sii daranba meeshaasan waxaan ka garanaynaa buu leeyahy shiikhu gardarrada iyo dulmiga iyo dhunsanaanta kuwa kadsoon ee ku xadgudba xoolaha gaalada mucaahadiinta ah ama gaalku adiga beledkaada ha kula joogo isagoo mucaahada ama adigu beledkiisa joog dhalinyarada qaarna waxaan ka maqlanaa buu leeyahy shiikhu dhulkaa gaalada ku nool iyagoo leh wax mushkilaa ma leh in xoolaha gaalada aan baabi'inno markaasa waxaa dhici karta nalkii jidadka ku yaalloo kale inay burburiyaan ama ay dukaamadii maaragtay dhib gaarsiiyaan ama ay gawaaridii dhib gaarsiiyaan taasina waa xaaraan buu leeyahy shiikhu dadku soo dhoweeyey oo adigu aad ballankoodii ku jirto oo iyagu ballankaada aan ku jirin oo aad haddana khiyaanayso wax uga daran maal wuu ku leeyahay islaamkii oo sumcaddiisii la hallaynaayo oo sawirkiisii la fool xumaynaayo marka islaamkii laftiisii dee dhibku soo gaari maayo laakiin kuwaas islaamkii u abtirsanaya yaa foolxumadu qabsanaysaa sidaa darteed wuxuu leeyahy shiikhu waxaa waajiba inaan ogaano in dadka mucaahadiinta ah xoolahoodu ay muxtaram yihiin ama adiga ha kula joogaan dhulkaada ama adigu la joogi in lagu xadgudbo ma bannaana sababta waxaas waa dulmi buu leeyahy sheikhu faa'idada sagaalaad waxay tahay in qofku uu yahay mid dhunsan ilaa qofkii alla hanuuniya moogiye faa'idaas marka waxaa ka sii dhalanaya inaad alla weydiisato mar walba inuu ku hanuuniyo si aada u dhumin haddii qof uu yidhahdo meeshan ishkaal baa jira waa maxay ishkaalkaasi rasuulku sal ly slama wuxuu sheegay qof kasta oo dhashaa inuu ku dhalanayo fitradii yacni isagoo xaqii aqbalsan oo aan xaqii diidaynin haddana waxaa laga dhigay asalkii in dadku wada dhunsan yihiin kullukum daallun baa layidhi xadiis qudsigu waa saas jawaabtu waxay tahay rasuulka sal slm wuxuu yidhi kullu mawluudin yuuladu cala alfitrati qof walba wuxuu ku dhashaa fitradii laakiin wuxuu ku sii xijiyey abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi labadii dhashay yaa yahuud ka dhiga ama kirishtaan ka dhiga ama majuus dabcaabuda ka dhiga marka ilmihii yaryaraaya xadiiskaasu ka hadlaya laakiin hadda xadiisulqudsigan wa kullukum daallun ilaa man hadaytuhu wuxuu ka hadlayaa dadkii waaweynaa oo mukallafiinta ah ee ay dhici karto in fitradoodu ay isbeddeshay oo ay raaceen aabbayaalkood oo dad xunxun ahaa marka way luunsan yihiin ilaa uu alla ka hanuuniyo faiyo tobanaad waxay tahay isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo cilmi raadintii maadaama uu alla uu yidhi kullukum daallun mid kastoo idinkiidin kamida waa dhunsan yahay la yidhi waxay tusinaysaa in cilmigii la raadiyaa ee lama horaanta shakina ku majruurku leeyahay shiikhu in cilmiga oo la dalbaahi ay ka mid tahay acmaasha ta ugu fadliga badan imaam axmed wuxuuba yidhi alcilmu laa yacdiluhu shay-un liman saxad niyatuhu cilmiga wax la barbar dhigi karaa ma jiraan buu leeyahay iyo wax lamida laakiin waa qofkee waa qofkii niyadiisu ay saxsanta oo inuu naftiisa jahliga ka qaado niyeysan muslimkiina u faa'iideeyo sheikh wuxuu leeyahy marka kumaba sii jirtaba zamankan hadda jahligu uu batay oo uun dadku malomalo uun isaga sugan yihiin oo aad arkayso dad iftoonayo oo aan mudnayn inay iftoodaan marka cilmigii dalabkiisii zamankan hadda la joogo waaba sii adag yahaba waa in macnaha lagu dadaalo ka wadaa yacni daruuro yuuba sii noqdaba marka intaas waa nugu filan tahay wabillahi towfiiq
intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين